war qoraala oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa shalay lagu sheegay in xilkii laga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim iidle suleymaan iyadoo xilkaasina uu madaxweynuhu uu sheegay inuu u magacaabay baashe yuusuf axmed guddoomiyaha xilka laga qaaday ibraahim iidle suleymaan ayaa sheegay in xilka qaadistiisa aan sharciga loo marin islamarkaana uu sii wadan doono inuu guto waajibaadkiisa iyo xilka uu u hayo guddoonka maxkamadda sare falastiin axmed iimaan ayuu ugu horeynta uga warramayaa guddoomiyuhu sida uu u arko xilka qaadistiisa
bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam marka hore horta waxaan ixtiraamayaa oo ixtiraam iyo qadarin u hayaa madaxweynaha waxaan kaloo ixtiraamayaa dastuurka kumeelgaarka ah dastuuradii ka horreeyey shuruucda dhaqangalka ah waxaan halkan ka cadaynayaa in shuruucda dalku oo ugu sareeyo mar walba dastuurka ay deexayaan oo dhigayaan kala qaybsanaanta awoodaha fulinta garsoorka iyo xeertijinta waxay caddaynayaan oo weliba dastuurka kumeelgaarka uu caddaynayaa axdiqareemadadii iyo dastuuradii caddaynayaan in garsoorku ka madax banaan yahay laamaha dawladda ee sharcidejinta iyo tinsan soo sheegay waa qodob waa garta arartaasi sharcigu marka muxuu dhigayaa in xilka lagaaga qaadi karo sharcigu wuxuu dhigayaa oo dastuurku wuxuu dhigayaa in loo raaciyo xeerka nidaamka garsoorka xeerka nidaamka garsoorka qodobkiisa saddex iyo labaatanaad wuxuu sheegayaa sida ay shaqada uga fadhiisan karaan xubnaha maxkamadda sare oo guddoomiyuhu ugu horeeyo iyo garsooryaasha kale ee aan ahayn xubnaha maxkamadda sare wuxuu caddaynayaa in guddoomiyaha maxkamadda sare la taliyaha koowaad oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad la taliyayaasha maxkamadda sare oo ah garsooryaasha maxkamadda sare ay shaqada kaga fadhiisanayaan markay gaadhaan da-da shan iyo lixdan wuxuu caddaynayaa in garsooryaasha kale loogu lagu dabaqayo qodobada la xiriira xeerarka shaqaalaha rayidka ee dawladda saasay kula qaybsanya marka wixii sharciga waan u hogaansana waana ka hooseeya wixii wixii sharciya waan diyaar baanahay wixii aan sharci ahayn oo ka baxdaan si sharciya aan arrintaasi u dhicin uma dhicine waxaan gudanayaa xilkaygii iyo waajibaadkaygii dastuurigaha ee lay dhaariyey ee lay
marka waxaad leedahay xilka qaadistii laygu sameeyey waxba kama jirto anigaa ah guddoomiyihii maxkamadda sare sharciga looma marin loomana raaci waxaa xilka ku banaan karaa marka loo maro sharciga marka hadda adiga ah guddoomiyihii maxkamadda sare xilkaygana waa ku gudanayaa waan ku shaqa tiriyay haddii lahay ummadda soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed meelay joogaanba waajibaadkii aan u hayay waa u fulinayay si sharciga loo fisan marka madaxweynaha ma ka wada hadasheen xilka qaadistaada kahor intaan xilka lagaa qaadin ma ma jireen wax khilaafaadahoo idinka dhexeeyay mase arrintan unbaad ka war hesha hal mar waxay soo kaa dambeysay madaxweynaha oo aan u gudbiyey shan iyo labaatankii khamiistii qoraal rasmiya oo aan kaga waramayo soo jeedina habka iyo hanaanka garsoorka soomaaliyeed loogu dhisi karayo ama ay tahay in loo dhiso isagaan u gudbiyey xafiiska ra-iisal wasaarahaan gudbiyey guddoonka labada aqal baan u gudbiyey waxaan u gudbiyey guddiyada wasaaradda dastuurigaan u gudbiyey guddiyada dibadadiska garsoorka u qaabilsan ama ha noqdaan kuwa madaxa banaan ama ku noqdaan kuwa barlaamaaniga ah baan u gudbiyey waxaan ka wada shaqeynayna habka iyo hanaanka garsoorka soomaalida loo dhisi lahaa waxaa jira guddi la yidhaahdo guddiga adeega garsoorka xaggee ku dambeeyey dhismaha guddigaas waa xilka iyo waajibaadka guddigu wuxuu waa waajib in la dhiso waa goa dastuuriya shuruucdana way samaysay in la dhiso waxa waana cidda u qaabilsan soo jeedinta dalacsiinta xilka qaadista iyo magacaabista garsooriyaasha waa hawl dhiman oo ay ahayd in la sameeyo waxaa igu dambeysay toddobaadkii dhaweyd inaan madaxweynaha kala hadlayo hab in la dhiso gudaha adeega garsoorka oo waxna waxay ku imanayaan xafiisyo waxna waxay ku imanayaan magacaabis wixii xafiisyada ku imanaya jooga mooyaan wixii kale lasoo dhamaystiro sharciga in la mariyo adiga waxaa bedeshay guddoomiyihii kaa horeeyay maxkamadda sare caydiid ilkaxanaf oo uu xilka ka qaaday madaxweynihii joogay xilligaasi xasan sheekh maxamuud iyadoo aan guddina loo sii marin maxaa is leedahay taasuna xalaalay ahayd tanuna waxaa looma marin sharciga maxay ku kala duwanaayeen labada xilka qaadis
aan kugu aan kugu celiyey qodobka saddex iyo labaatanaad shaqo ka fadhiista da-da awgeed guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xubnaha maxkamadda sare waxay shaqada ka fadhiisanayaan markay gaaraan da-da shan iyo lixdanaad yacni cimriga shan iyo lixdan madaxweyne xasan sheekh wuxuu kaga fadhiisiyey guddoomiyihii uga horreeyey da-da oo uu ku caddeeyey xeerkii ama dikratiyadka kusoo saaray inuu gaaray da-dii shan iyo lixdanka ahayd waa qodob sharci weeyaan golihiina markaa ma jirin taasaa keentay marka haddii laleeyahay da-dii baa gaadhay waa ahlan sahlan oo shan iyo lixdankeedaan gaaray haddii laleeyahay qodob kale sharciya ama qodob kale sharciya loo loo filsaarayo ama ama lagu dhisayo sharciga waa hogaansanta ahlan sahlan waxaa jirta marka kadib marka uu madaxweynuhu xilka qaadistaa sameeyey magacaabistana sameeyey wax xiriira ma samaysan
maya may ma maya xiriir maamaan samayn aniguna waxaan ku ku tala jiraa inaan shaqadayda sidii caadiga ahayd muxtaadi lahayd laakiin taasoo ma keenayso in aan la wada shaqayn karin oo culaysku uu sii bato oo dagaal adiga iyo madaxtooyada hadda uu furmo
waxaan ka rajeynaya dalkana dagaal uma baahna sharci darrana uma baahna labada gacmood ba u furayaa golaha sharci dejinta waan la shaqeynayo sidan horeba loo shaqeyn jiray waxaan ula shaqeynayaa madaxweynaha iyo waxda siinta sidan horeba ula shaqeyn jiray waxaan uga shaqeynayaa bulshada reer soomaaliyeed si sharciga waa taqsan sidan horeba ula shaqeyn jiray anigu maha garsoorku maha hay-ad siyaasadeed laakin hay-ad sharci marka uma baahna dagaal uma baahna dalkan iyo dadka
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyihii maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim iidle suleymaan oo shalayto war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya lagu sheegay in xilkii lagaga qaaday wuxuu u warramayey falastiin axmed iimaan